halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada ah ee qaar ka tirsan geeska mawjadaha efemyada ee geeska africa iyo caalamka oo dhan ood si toosan ugala socotaan boggeenna internet-ka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabtii afarta bisha julaay sannadka laba kun iyo shan iyo toban idaacaddeenana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo cabdilcasiis xuseen cusmaan
cabdikariin xuseen guuleed ayaa baarlamaanka maamulka galmudug ay maanta u doorteen inuu noqdo madaxweynaha galmudug wuxuuna cabdikariin sheegay in ahlu sunnada diidan maamulkiisa uu wadahadal la furayo isagoo puntlandna ugu baaqay inay walaalaystaan maamulka galmudug annaguna haddaan nahay maamulka cusbaa ee galmudug anigoo ku hadlaya magaca ee galmudug wuxuu gogol walaal uu u fidinayaa wadaxaajoodna uu la gelayaa culmaa udiinka ahlusunna waljamaaca maamulka walaalaha aan nahay ee puntland ee deriska aan nahay inaan kula dhaqanno nabad eris wanaag iskaashi iyo wax walba oo wanaagsan inaan kula dhaqannaan diyaarnahay
laakiin maamulka ahlusunna ee dhuusamareeb ku sugan iyagu way qaadiceen doorashada cabdikariin loo doortay madaxweynaha maamulka galmudug waraysi ayaan iyagana idinka haynaa qodobada kalead barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida barnaamijkii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
wasiirkii hore ee amniga ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo si weyn ay isugu dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka galmudug ay u doorteen xilka madaxtinimada maamulkaasi oo maanta lagu qabtay doorasho magaalada cadaado doorasho adag oo saddex wareeg laysla gaaray ayaa waxaa ka qayb galay lix musharax oo u tartamayay codadka sagaal iyo sideed iyo sagaashan siddeetan iyo sagaal xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug wareeggii saddexaad ee ugu dambeeyey ayaa waxaa isugu soo baxay cabdikariin xuseen guuleed iyo axmed fiqi oo isagu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa ku guulaystay wareegaasi wuxuuna helay afartan iyo sagaal cod halka axmed macalin fiqi uu isna helay afartan cod maamulka ahlusunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa kasoo horjeestay doorashada madaxtinimada ee cabdikariin xuseen guuleed waxayna sheegeen in doorashada cabdikariin aanay ku iman rabitaanka sida ay hadalka u dhigeen shacabka degan gobolada dhexe
dhinaca wararka caalamkana madaxweynaha waa madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan kormeeridda arrimaha hubka nukliyerka qaybna ka ah wadaxaajoodka sabtida maanta lagula jiro dalka iiraan ayaa sheegay in sanadkan dhammaadkiisa lasoo gudbin doono warbixin ka hadlaysa in dalka iiraan uu doonayo inuu horumariyo hubkiisa nukliyerka iyo in kale madaxa hay-adda i e a yukiya amano oo ku sugan magaalada vienna dalka switzerland ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha dalka iiraan toddobaadkan isagoo hadalkiisa sii raaciyey in iskaashiga dalka iiraan dartii ay suurtagal tahay inay sanadkan dhammaadkiisa soo saaraan warbixin ka hadlaysa islamarkaasna caddaynaysa arrimaha dhinaca hubka ee dalka iiraan waxaana taasi ay kala caddayn doontaa su-aalaha dultaagan arrimaha hubka nucleerka ee dalkaasi iiraan
dalkan maraykanka waxaa maanta looga dabaaldegayaa sanad guuradii laba boqol iyo sagaal iyo soddonaad ee kasoo wareegatay markii uu maraykanku xornimada ka qaatay ingiriiska madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u rajeeyey dhammaan shacabka maraykanka maalin farxadeed waxayna sidoo kale maalintani ku soo beegantay dhalashada gabadhiisa curadda ah oo lagu magacaabo maaliya oo maanta noqotay toddobiyo toban jir madaxweyne barack obama ayaa xaflad yar ku qabtay gudaha deyrka aqalka cad ee dalkamagaaladan washington oo ay kasoo qayb galeen boqolaal ka tirsan militariga maraykanka iyo qoysaskoodaba afartii julaay sanadkii kun toddoba boqol iyo lix iyo toddobaatankii ayay ahayd markii wakiilo ka socda maraykanka iyo saraakiil ka tirsan gumaystihii britain ay meel mariyeen bayaan ku aadan xornimada maraykanka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in xiriirka moscow iyo maraykanku uu sii ahaan doono arrinta ugu muhiimsan ee dunida ka dhigaysa mid xasiloon oo ammaanah fariin hambalyaa oo u diray madaxweynaha maraykanka barack obama sabtidii maanta ahayd fariintaasi oo ku saabsanayd maalinta xornimada maraykanka ayaa master putin sheegay in marka laga yimaado kala duwanaanshaha ay hadda labada dal ku jiraan ay la iman karaan xal ku aadan dhibaatooyinka caalamka ugu adadag islamarkaasna ay u babacdhigi karaan loolanada caalamka waa haddii ay galaan wadaxaajood ku salaysan sinaan iyo isqadarin maslaxadda labada waddan iyadoo la eegayo master buutan ayaa sidoo kale ballan qaaday iskaashi uu maamulka obama kala samaynayo la dagaalanka khatarta argagixisada ee ururka isis
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a rabadaan wanaagsan iyo fiidnimo wanaagsan ayaan hawada meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan idinka leenahay haatanna cadaado sidaad warkaba ku maqlayseen baarlamaanka maamulka galmudug ayaa maanta madaxweynaha maamulkaasi u doortay cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda soomaaliya doorashadan waxaa ku tartamayay lix musharax balse waxaa wareegii saddexaad igus- isugu soo haray cabdikariin xuseen iyo musharaxa kale ee lagu magacaabo axmed macalin fiqi warbixinta kooban waxaa inoo haya ismaaciil farjar cabdikariin oo si weyn ay isugu dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa wuxuu wareeggii saddexaad ee doorashada helay sagaal iyo afartan cod isagoo kaga guulaystay murashixii wareeggaas kula tartamayey oo ahaa axmed macalin fiqi oo isaguna helay afartan cod doorashadan madaxtinimada galmudug oo maanta cadaado lagu qabtay ayaa waxaa si toos ah looga daawanayay dunida dacaladeeda waxaana halkaasi kasoo tabinayay tv-ga dowladda soomaaliya doorashadaasi kadib ayaa madaxweynaha cusub ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed uu jeediyey hadalka wuxuuna u mahad celiyey dhammaan dadkii gacanta ka geystay in doorashadani si hufan u dhacdo waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug xubnaha baarlamaanka ee galmudug xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo u horeeya wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen oloyaa oo runtii aan hubo inay asaga iyo wasaaraddiisa iyo wasiirada kaleeto ee guddiga kula jiray iyo guddigii farsamadaba inay shaqo adag oo aada iyo aada u adag inay soo qabteen wax dhammaystiran alla ayaa ka jira laakiin waxaan aaminsanahay oo qirayaana inay dadaaleen intay awoodooda ah intaba waxay ka muuqataa tartanku inuu ahaa tartan runtii aada iyo aada u nadiif ah tartan aada u adagna inuu ahaa oo jilbaha la isaga murxa inuu ahaa waa- waa- waa ka muuqatay madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale baaq u jeediyey mas-uuliyiinta ahlusunna wal-jamaaca isagoo dhinaciisa ballan qaaday in uu la furayo wadahadal si loo dhammeeyo kala aragti duwanaanshaha dhex yaalla aqayaa maamulka culamaa udiinka ahlu sunna waljamaaca ee in ay maamulka cusub soo dhoweeyaan inay maamulka cusub iskaashi iyo wadahadal ay la yeeshaan annaguna haddaan nahay maamulka cusbaa ee galmudug anigoo ku hadlaya magaca ee galmudug wuxuu gogol walaal uu u fidinayaa wadaxaajoodna uu la gelayaa culamaa udiinka ahlu sunna waljamaaca maamulka culamaa udiinka ahlu sunna waljamaaca si ay maamulka cusub ee la dhisaya qeybtooda ay ka oga qaataan kan ogana mid noqdaan ugu dambeyn madaxweynaha galmudug ee maanta lagu doortay magaalada cadaado ayaa baaq u jeediyey puntland isaga oo u soo jeediyey in wixii tabasho ah ee labada dhinac dhex yaalla lagu dhammeeyo jawi walaalnimo waxaan ugu baaqayaa maamulada aan deriska nahay gaar ahaan maamulka aan walaalaha nahay ee puntland in ay maamulka halkan ka dhismay walaalaystaan ee xiriir wanaagsanna la yeeshaan annaga haddaan nahay maamulka galmudug ee cusub waxaan diyaar u nahay ee in maamulka walaalaha aan nahay ee puntland iyo deriska aan nahay inaan kula dhaqanno nabad deris wanaag iskaashi iyo wax walba oo wanaagsan inaan kula dhaqanno diyaar u nahay ma qabo marna in shar ay oga tegi doonto ogana imaan doonto dhinaca maamul goboleedka galmudug
codkii cabdikariim xuseen guuleed oo maanta loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka cusub ee gelmudug dhinaca kalena maar- isla baarlamaanka galmudug ayaa maanta madaxweyne ku-xigeen u doortay maxamed xaashi cabdi isagoo wareeggii saddexaad kaga guulaystay bashiir waa bashiir diiriye shariif dhinaca kalena maamulka ahlusunna waljamaca ee ku sugan dhuusamareeb ayaa ka hor yimid doorashada cabdikariim xuseen oo maanta loo doortay inuu madaxweyne noqdo axmed shaakir cali xasan oo hogaamiye u ah maamulka ahlusunna waljamaca ay ka dhisteen dhuusamareeb ayaa sheegay in madaxweynaha maanta magaalada cadada lagu doortay aanu rabitaanka shacabka gobolada dhexe ee soomaaliya ku imanin haddaba khadka telefoonka ee dhuusamareeb ayaan kula xiriray axmed shaakir cali xasan waxaana marka hore weydiiyey sida uu u arkayo doorashadii maanta cadaada ka dhacday
waxaan u aragnaa annagu wixii ummadda dhamm ay u arkayday ummad laga keena meelahaas oo lagu soo daabulay oo dana gaara laga leeyahay unba dantoodii ku gaareen meesha maahane deegaamada gobollada dhexe dantoodii horey u gaareen ayna u go'oonsadeen sidaasaan u arkaya waan gartay madaxweynuhu waa cabdikariim xuseen guuleed ee maanta la doortay waxa uu yidhi gacan baan u fidinaynaa ahlusunna waljamaaca waananu kala shaqaynaynaa sidii ee, loo midayn lahaa ee, gobollada aragtidaada ku aadan dowlad goboleedka gobollada dhexe waa midaysan yihiin maamul ay ku midaysan yihiinna waa dhisteen wixii kor uga yimid ayaku haddee ayaka yaqaana ujeeddadooda iyo hadafkooda laakiin ayaka maamulkooda waa u samaysan yahay dowladda federaalkana waa dowladdii dowlad goboleedyadu ay hoos imaanahayeen iyadaa waxaa laga rabaa maamulada ka jira geyiga soomaaliya siday ula dhaqmi laheed iyada unbaa laga rabaa annaku dowladda hadda lamaba dagaashanima dowlad goboleedka gobollada dhexe lama dagaashano dowladda ee dowladdu iyadaa waxaa laga rabaa shacabka dowlad goboleedka gobollada dhexe ee caasimadoodu ay tahay magaalo madaxda dhuusamareed in ee ixtiraamka ay dowladda u hayaan iyaduna ay u haydo ixtiraamto taas ayaa dowladda looga baahan yahay hadday wasiiro tahay hadday madaxweynaha tahay ra-iisul wasaaraha tahay kulli waan gartay ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya wuxuu u hambaliyeeyey markii la doortay afhayeenka maamulka galmudug ee maanta ee madaxweynihiisii lagu doortay magaalada cadaado taasi waxay tilmaamaysaa in dowladdii soomaaliya iyo hay-adihii caalamiga ahaba ay taageersan yihiin waxa ka socday cadaado marka dadaalkiinu muuna ahayn mid ee, waddo adag qaadaya oo oo dhib badnaanaya runtii taageerada ee wakiilkaas wakiilka qaramada midoobay waxay ku habboontaa runtii markii dadaal dheer uu sameeyo wax badan uu baaro uu ogaado inuu wixii uu doonayo inuu ka jawaabo uu ka jawaabo shacabka gobollada dhexe shucuurtooda inuu eego arkana waa ku qasban yahay shacabka gobollada dhexe waxa ay doonayeen iyo waxa ay rabaan rabitaankoodii waa muujiyeen isaga ayaana ku shaqaynaynaa iyaka ayaana garab taagannahay sidii ma iyadoon dawladu garab siinaynin nimanka shabaab la yidhaaho ummadii dhibay ee meel walba ku barakiciyey ee meel walba ummadii yacni aan waxba u reebin caaqil iyo car- ciroole iyo caalim iyo carmal iyo carruur iyo cood midna aan reebin kuwa deegaamada siday uga xoreeyeen gobollada dhexo dadku isaga xoreeyey iyakoo waxa iyaka qalbigooda ka soo go-ay ay tahay iga yihiin sidii ayay waxay ku midaysan yihiin maanta dhisteen waxa ay ku midaysan yihiin oo ay soo saarteen in la taageero ayaana munaasab ah beesha caalamkana waxaan ugu baaqaynaa inay taageeraan shacabka ragi- rabitaankiisa
kaasi waxa uu ahaa axmed shaakir cali xasan oo hogaamiye u ah maamul ay ahlusunna waljamaaca ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuu iigu warrameeyey
haddaba doorashada cabdikariin loo doortay madaxweynaha galmudug ayaa dhegaystayaal fara badan oo v o a ku xidhan waxay noo soo direen boqolaal fikradahooda ay ugu cabirayaan doorashadaasi waxayna fikradaasi kusoo gudbiyeen maxamedow boggana facebookan ku leenahay fikradaha maxaa ka mid a haddaynu ku bilowno cabdicasiisow ayaan cabdirasaaq gaafaa oo joogta boosaaso waxay tidhi ma aamsani inuu wax ka bedelayo gobollada dhexe ee madaxweynaha la doortay mana taageersanin dhisitaanka gobollada dhexe bay tidhi lamana odhan karo waa dowlad dhab ah oo loo dhan yahay sidoo kale dhegeystayaasha fikradahooda ah, noo soo diray waxaa ka mid ah cabdimaalig khaliif xuseen oo jooga nairobi wuxuu leeyahay waa madax- waxaa madaxweynaha horyaalla howle aada u fara badan oo ay ugu horeyso inuu wadahadal la furo xooga ahlusunna oo inta badan deegaanadaasi gacanta ku haya cabdirashiid zubayr oon sheegin meesha uu joogo ayaa yidhi waxaan u arkaa in doorashada ay u dhacday si xalaal ah oo aanay ku jirin mugdi iyo madmadow sidaasna lagu doortay mudane guuleed waxaana madaxweynaha cusub u rajaynayaa guuliga inuu ku soo dabaalo gobollada mudug iyo galguduud nabad iyo xasilooni waarta galmudug ha noolaata ayuu yidhi waa hagaag kuwaas waxay ahaayeen fikradaha ay noo soo direen dhegeystayaasha v o a ee boggeenna facebookgeena kusoo qoreen haddii aad doonaysad inaad adna fikradaada ku darto waxaad booqataa boggeenna facebooka aan ku leenahay waa hagaag haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariya halkana kasoo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo aad toddobahad walba habeenka sabtida ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga toddobaadkan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kenya aamine moxamed ay u sheegtay baarlamaanka dalka kenya in dowladaha soomaaliya iyo kenya ay ka wada hadlayaan muranka labada waddan ee dhinaca xadka badda ah islamarkaana ay doonayaan inay xalliyaan si soomaaliya uga laabato dacwad ay hore ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee haig dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inaysan ka noqonin dacwadda ka dhanka ah kenya laakiin uu furan yahay wadahadal ay la gasho dal kasta oo daris ah ama ay arrini kala dhexayso haddaba wararka la xidhiidha muranka badda ee soomaaliya iyo kenya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida mikrofanka ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay taliyihii hore ee ciidanka badda soomaaliyeed admiraal faarax axmed cumar faarax qare haatanna ah guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badaha soomaaliyeed oo ah hay-ad madax bannaan kusoo dhowow admiraal faarax barnaamijka martida mikrofanka idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga aada iyo aadaan ugu dhawaay waa mahadsantihin
marka ugu horeysa bal waxaad nooga warantaa muranka ka taagan xuduud badeedka soomaaliya iyo kenya mawduucaas asaga ah mawduuc horeeyu ahay welina socda marka u horeysa xuduudda annaga iyo kenya maanta noo dhexaysa waa tii ingiriiska iyo talyaanigu shan iyo laba kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo labaatankii ay ku heshiiyeen taasay ahayd dabadeedna kun iyo sagaal boqol labaatan iyo sagaalkii ayay calaameeyeen xuduudahaas halka badda xuduudu ka gasho raaskanbooni laba miil ka koofureeya waxaa halkaa lagu suray kun iyo sagaal boqol iyo sagaal sagaal iyo labaatankii calaamadi sagaal iyo labaatamaad oo ah minaarad dhagax ka samaysan waa gartay halkaas ayaa xuduudda dhulka iyo badda labada dowladoodoo talyaani iyo ingiriis halkaasay ahayd haddii lamada dowladood labadii dowladoodoo isticmaalka ka baxeen halkii baa xuduud u noqotay iyadoo la raacayo qaanuunka dawliga iyo kan annagaba noo dhigan dhinaca badda xuduuddu waxay ka noqonaysaa sida soo socota xariiqin xeebta ka baxda oo quman oo xagga badda aada oo labada dhinac wa xusimaysa labada dowladood deriska islahoo dhinaca isku haya xariiqin wax cusimaysa oo badda xaggeeda u socota ayaa xuduuddu ay tahay idoo la cuskanayo un kalo qaanuun dawliga badda labadii dowladoodoo meesha ka tagtay oo horena way isla waafaqsanaayeen ilaa dowladdii dhexe soomaaliya intay jirtee kenyana way isla waafaqsanaayeen kenyana arrintaas xataa unada waan way u sheegtay mar hore inay sidaa tahay hase yeeshee waqtigii dambeeyey oo labadii kun wixii ka dambeeyey gaar ahaan mandiqada waxaa laga helay shidaal baa laga helay shidaalkaas marka dowladda aan diriskana nahay walaalahana nahay ee kenya waxbay ka bedeshay xuduuddii xaggaygay usoo jiifisay markaa dhulkan oo badeed iyo xaggeeda aaday arrintaas ayaa horta iska hormaadka keentay asal ahaanba waa gartay dabadeed arrintii xal xal bay u baahata marka haddii uu jiro hadalkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee kenya oo ay dhacdo in soomaaliya ay ka noqoto dacwadda badda maxay ka dhigan tahay maxaa kaloo ay ku gaari kartaa wadahadal ay la gasho kenya haddii dacwadda laga laabto hadda soomaaliya markii ugu horeysaba haddii la fiirsho qaanuunu dawliga saddex walxaad baa wax lagu xaliyaa xalka kooba waxay labada dowlad inay wax ka heshiiyaan ay calaameysaan taasuna calaama u noqoto adduunkana u sheegaan xalka lamaad cid saddexaad ay ku wada kalsooyi inay talada u dhiibtaan inay xukunto taladaasna ay qaataan labadu hadday suurtageli weysna maxkamad in la tago soomaaliya marka labadii hore waa u suurtageli weysay maxkamad sidaasaan ku tagnay marka wixii maxkamadii loo tegay weli weli waa yaalaan oo wax kale oo ka duwan ma hayno laakiin haddii dee dowladda kenya ay ogoshahay wadahadal in lagu naqdo ayna ogolaato sharciyada caalamka waxay qabaan dirisnimadana ay ilaaliso hadda looma baahnayn maxkamad mar hore looma baahnayn haddana go-aanka dowladda soomaaliyeed iyo warka kasoo baxa wasaaradda arrimaha dibadda waxa u ahay arrinta inay maxkamadi noo taalo laakiin wada hadalkii inuusan xirayn haddii u mirajeenahay dabcan waa gartay dacwaddan waxaa dhegaysigeeda uu ka bilaabmayaa faarax maxkamadda caalamiga ee haig saddex-iyo tobanka bishan dabcan sida uu dhigayo sharciga maxkamadduna kenya waxay haysataa sagaashan maalmood si ay uga soo jawaabto dacwaddan loo haysto rajada marka dowladda soomaaliya ay ka qabto dacwaddan inay ku guulaysato intay la eg tahay adigoo waa aragnimadaada fiirinaya horta marka ugu horeysa tafaasiisha maxkamada inaan galno meesha kuma jirto maxaa yeelay eh, dagaal waa iska garanaysaa hubka cid la arkaba wada wadato cidda kale uma sheegto taas goobteedaa lagu sheegi doona laakiin guud ahaan wadada cadeed ayaan sheegaynay waxaan cuskanaynaa annagu waxaan cuskanaynaa waxa qaanuunu dawli qabaan cuskanayna wayna noocaddahay xariiqin toosan oo badda aado labadayda wax noonsanaysa annagu aan bursanna ma lihin ee waxaan doonayna xaqayna inaan helno sida adduunyadoo dhan ay qabto taasaan ku taaganahay garaan ku taaganahay xaq baan leenahay sidaas awgeed waxaan qabaa caalamku iyo maxkamadiisu inay xaqa iska dhab taagi doonaan waa taas mataqaan arrinta aan maaragtaan filay waa gartay admiraal faarax haddaad bal dhegeystayaasha u iftiimiso dhulbadeedkan soomaaliya iyo kenya isku- eh, isku hayaan badkiisa iyo inta uu leegyahay iyo waxa soomaaliya uga maqan horta marka ugu horeysa ee dhulka baddu qawaaniinay leedahay oo xadidaysa qaybteeda koowaadoo badna soo xeebta soo xigta waxaa la yidhahaa biyaha qaranka territorial water waa laba iyo toban miil laba iyo toban miilaa ku xigto biyaha xiga la yidhaahdo inta ka xaggaysa ilaa laba boqol oo miil badeeda u dhiganta saddex boqol iyo toddobaatan waxaa la yidhaha e e z waa mandiqada dhaqaalaha gaarka ah oo dowladda xeebta ay iska leedahay waxaa intaas kasii xagee waxaa la yidhaha qayb kon boqol iyo konton oo continental shelf la yidhaha hoos kasta qaabishan oon kor qaabishanayn ayaduna boqol iyo konton siyaadee dhulku maya ilaa wuxuu tegi karaa saddex boqol iyo konton miil badeed ilaa lix boqol oo kilomitr meelahaas dhulka asaga ah haddii labada dhinac sala la arkaba xariiqin jiidato weliba midaan hadda kenya ay waddo ay jiidato dhul aan yarayn aad u weyn ayaa soomaaliya uga dhumaya oo haddaan yareeyo oo yareeyo jubbaland dowlad goboleedkaas intay xukumto ka weyn ayaa halkaas soomaali uga dhumaya sidaas awgeed inaan xaqayna doonano waa laazimay nagu tahay waana noo muuqdaa inaan gar leenahay sidaas awgeed waddadaasaan ku taaganahay ee madaxweynaha noogu dambeeyey baarlamaanku ka yidhi in waddadaas aan ku taaganan xaqaygin doonayno waana ku adagnahay waana gar sidaas awgeed guusha waxaan qabnaa insha allah xaqa xaggiisa inay adido waa waa gartay bal waxaad dib noo xusuusisaa sidii ay soomaaliya eh, u dhaqangelisay sharciga badda ee low number eh, eh, soddon iyo toddoba eh, tirsigiisu ahaa iyo sida ay soomaaliya ku saxiixday eh, sharciga badaha kun sagaal boqol eh, siddeetan iyo labadii iyo iswaafajintii sharcigii kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii ayaa sharcigii badeeda u horreeyey oo soo baxay iyadoo markaa taliyaha koonfurta heestay oo dalka u diyaarinayo dowladnimo sharcigaas waxa u noqday shuruucda dowladda xorowday isuna tagtay kowdii luuli shuruucdeedii buu kamid noqday sharcigaasi lix mayl badeed ayuu u ogolay dowladda soomaaliyeed arrintaa dowladda soomaaliyeed dibay ugu noqotay lixdankii iyo lixdii mid dambeynta kale ay ku samaysay sharcigeedii laba iyo toban miilay ka dhigto lix iyo toban lix kaley ku dartay hase yeeshee dowladdii kacaanka sharcigii eh, soo baxa tobankii sebtember nambarkiisuna ay soddon iyo todobo kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii dowladdii kacaanku laba boqoloo miil badeeday soo jab soo jabsatay tiri waa territorial water waa biyihii qaran arrintaas sidaas ayadoo ah ayaan ka mid naqana dowladihii ka qayb galay shirweynihii adduunka ee badda ee saddexaad oo uncoloska maanta lagu saxiixay magaalada mont montoga bay ee jamaica kun iyo sagaal boqol sideetan iyo labadii wufuudaan u dirnay halkaasaan kasoo qayb galnay halkaasaana kusoo saxiixnay dabadeedna waxay khasab noqotay in baarlamaankaynu aqbalo oo madaxweynehaynu saxiixo waa gartay marka waxaa soo baxday marka mushkilaas mushkilaa soo baxday weli kuma dhamayn sharcigii todoba soddon iyo todoba boroboleed aa kasoo baxday waxay noqotay sharciga caalamiga inaan waafajinaa nagu khasbanaatay waayo sharciga caalamigu saanada kuu sheegay labaya toban labaya toban iyo inta kaleo iisadoo qabaa laba boqol oo mayl badeed ma qabo oo biyaha dalka ah sidaas awgeed sharciga cusubaan soo saarnay oo lambar lix iyo labaatan kun iyo sagaal boqol sideetan lix iyo labaatankii january kun iyo sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii sharcigaas aska ah waxaan waafajinay uncolos sidaas awgeed ayaa sharcigii tobankii sebtembar kun iyo sagaal boqol soddon iyo to nambarkii soddon iyo todoba kun iyo sagaal boqol todobaatan iyo laba halkaasuu ku dhamaado mansuuq ku noqday saakana maanta wax kasoo qaad male sharciga hadda jira waa sharciga lix iyo labaatanka janaayo kun iyo sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii oo baarlamaanka soomaaliya ogolaaday loona dira qaramada midoobay iyaduna mataqaana ay ay mataqaana ay ka jishay oo hoos garayso war kuwaa ka waa waa gartay faarax waxaa jiray sanadkii labada kun kow iyo tobankii waraaqo ka dhan ahaa badda soomaaliya oo laga qaybiyey shirkii saraakiisha ciidamada dalalka geeska afrika uga lagu qabtay magaalada victoria ee dalka seychelles eh, jasiiradda seychelles shirkaasi haddaanan qaldaneen waad ka qayb gashay oo waxaad ka mid ahayd saraakiishii hogaaminaysay een, wafdiga dowladda soomaaliya maxay ahaayeen dukumentiyadaasi la sheegay inay halis ku ahaayeen badda soomaaliya mase jiraa xiriir ka dhexeeya dukumentiyada iyo sheegashada kenya badda dukumentigaas ninka soomaaliya uga wakiilay wasiirka gaashaamiga iyo taliya xoogada soomaaliyeed anigoo ahaa Waa gartay.
dukumentigaas laba mushkiladooday xambaarsanayeen mushkilada kooba waxay ahayd soomaaliya waxay leedahay laba iyo toban milbadeed xuquuq kaley leedahana ma jirto midda labaad waxay ahayd laba iyo tobankaas kenya waxay soo jeedisay inay afar doomood oo hubaysan geynayso xeebta soomaaliyeed ee xamar dushiisa ah ama dekedaba iska dheh oy amisom ku xoojinayso arrintaas weyd arrinta mataqaan aad iyo aad aan uga shakinay waxaana ku yidhi haddii dooman aad nasinaysaan hubaysan waad ku mahadsantihiin anaa taliya iyagiisu ciidanka badda soomaaliyeed kusoo wareejiya ma ayay yidhaheen waxaadhahna sidaas hadday tahay marka ugu horeysa sharcigii ama heshiiskii amisom iyo dowladda soomaaliyeed ee africa ay wada galeen amisom badda shaqa kuma lahayn badda maraakibteeda waxa waxa u ilaaliya maraakibtaas mataqaan yuhuba badda ku jirta sidaas awgeed xaqba uma lidin idii hayna soo gashaan waana garanayna sansaanka iyo arrinta inay mataqaan xidhiir la leedahay arrinta raaskambon inay xidhiir leedahay waa garanaya sidaasan ku duuyo doominkii sidaasaa labaya tobankii miilna aan ku kasayloon u diidnay annagoo hirgelinayna erigayna iyo eh, mataqaan eh, kan u kororso dowlada arrintu sidaas eed buuqa weyn halkaasoo ka kacay dabadeedna baarlamaanka laiga yeera waa u fasiray fasirka aan baarlamaanka siina wuxuu noqday guushii la ogaayo heshiiskii dowladda soomaaliyeed qayb kamid ay lasoo gashay in baarlamaanku uusan gebaro ka helin oo u ogolaaday arrintii taasay kasoo baxday ilaa maantana soomaaliya oo dhagaha u taagan marka cad taa ka badeed oo naga baxda amaan ogolna inaan dhiibno ma jiro warku waa kaa waa waa gartay Eh, haddaan usoo noqdo admiraale dal weliba waxaa eh, xeebihiisa ilaaliya ciidan qaran oo ciidanka badda ah sannado dhowaa waxaad wadeen tababar iyo soo nooleynta ciidanka badda ee soomaaliya Eh, markii aad taliyaha ahayd waxaa jira dhowr doonyood oo lagu- loogu deeqay ciidanka badda haddaad xogtaa wax ka hayso xaggee marayaa qorshaha dhismaha ciidanka badda ciidanka badda xogtiisa aadan uga warhaya ciidanka badda horta wuxuu kamid yahay ciidamada qalabka sidee dalka soomaaliya kamid yahay dhibaatada ay qabaan ayuu wax ka qabaa tabardarada ay qabaan oo wax ka qabaa koritaanka iyo fufidda loo qorsheeyaa wax uga qorshaysan okay waad og tihiin marka arrinka levelkaasa waa ku socdaa markan aniga joogana waa jireen markii anigu aan kasoo tegayana dooman kaloo turkigu keenaa lagu xoojiyo afara marka ciidanka baddu hadda asal sal waa leeyahay oo ka mataqaan oo ka duulo hase yeeshee dee weli weli heerkaan jooga joogi jirnay iyo heer ku dhow ma aha midda kale waxaa laga maarmaana in la tixgeliso soomaaliya weli inaan la furin wax kasta waad ogtihiin embargoga weli waa jiraa hubka waaweyna weli ma furno marka ma wuxuu lamid yahay hubka waaweyn oo khatarta uu kamid yahay marka taas waan ognahay waana saaran taha waana filayna inay naga diri doono hase yeeshee waa u diyaar garoobaynaa tababar badanaa socda gudaha ka socda dibadda kuwaa ka socda marka eh, qorshihii waa jiraa calaa kulli xaal dadaalkiina waa jiraa Wa- Eh, wa- waa badana gartay.
sidiisa intay laagtana waan ogno dhulkayga ay laba jeer iyo ka badan ugu laalaabantaa waan ognahay laakiin eh, waxaa la yidhi ma tabar baa la guuraa mase taakaa la guuraa waxaa la yidhi taaka lama guuri kara tabar ha la guuro tabartii baan ku soconnaa laakiin waxaa mustaqbalkayna iyo qorshaynaya hadafkayna waa noo muuqdaan maalinba aan taaka iyo ta- iyo tilaab gelinay waa gaari doonaa meeshaan u soconnay calaa kulli haal ciidanka baddu nabadiisa waayo waa waa waa waa socdaa waa fufuha ee dadaalku waa socdaa U- ugu dambeyntii een, waxaa jira arrin kale oo ah een, la xiriirta kheyraadka badda soomaaliya oo dabcan marka murankan kenya uu soo baxay aad moodo in indhaha ay laga weeciyey waxaa jiray een, kalluumaysi sharci darro oo badaha soomaaliya ay maraakiib ka wadeen eh, iyo eh, qashin badaha soomaaliya lagu shubi jiray oo maraakiib ay ku shubi jireen Een, arrimaha iyagu maxaad nooga biirin kartaa intaba horta waxaa u xil saaran hay-adayna u xil saaran haddaan ka bilaabo xagga qashinka qashinkii muddo dheer uu socdo horta macluumaadkaan hayno hadda sa- sanadkii naga ilaa sanadkan orodkii kuma socdo macluumaadkaan hayno xamankii doomanka soo dhici jira xeebahan waa jiraan wax badan aan soo sawiray waan ognahay waxay yihiin laakiin waxaa ku jira weli uma diyaargaroobin laakiin hay-ada aan la wadnaan jira in arrintaas maaragta wax laga bilaabo oo cilmiyanna u diyaarsan technologiyana ahaana u diyaarsan arrimahaasu marka wuu jiraa hase yeeshee waxaa jira arrin kale oo la xiriirta wasakhaynta badda waa wasakda ka imaanhaysa dhulka brotocoolkii london todobaadka lamadii lagu gool adduunu isu raacday sidii loola tacaali lahaa magaalada xamar waa weynaatay wasak fara badan maa badda ku socod oo badda nadaafadeeda hadda ayayna hayn sidii la raba lahayn iyadaasna waxaan ka bilownay mataqaana baaritaan ka bilownay golaha wasaaradana laba usbuuc ka horan horgeynay baaritaankeyni haddana waa noo socdaa dhibaatadaasu waxay ka jirtaa magaalooyinka waaweyn oo weliba dekedaa leh badaha soomaaliyeed waxbaa ka jira intaas aan intaa uga baxo iska koobo haddaan aado marka maraakibtii khayraadkeena guranayso sharci darrada ku isticmaalaysay haddaan galo horta marka u horeysa laba gurubay u kala baxaan kuwo waa kuwo sheeganaya inay haystaan leesimo dowlada goboleedyadu siiyeen muddadoodu ha dhamaato ama yay dhamaanine kuwa waxaasay sheeganaya kuwo kalena mada heestaan baleysi beryihii burcadmadeedu jirtay ay kulkululeed gaar ahaan ilaa kow iyo tobankii ceebta waa ka fogaadeen oo ilaa biyaha soomaaliyeed ama waxaan dhahna e e zka wax badani kuma jirin maalkii sanadkii naga tegay wixii ka bilowda la waayay burcadmeedkii markale soo laab hadda way ku jiraan hase ahaatee waxaa jira daylada muddo badanaan wadnay dowladaha bariga africa nala qaatay iyo dowladaha jaziiradaha sicilisia comoros iyo iyo mauritius iyo ururaa jira oo arrintaas labadan sano ka shaqaynayay qalab badana xeebaha la furay qalabkaas waxala wuxuu bilaabay hadda inuu maaki badan ogaado cidda iska leh inuu ogaado arrintaasaa noo socota hadda xeebaha soomaaliyeed dhawaanaan rabnaa inaan ku tixno qalabkaas maaragtay caddaynaya markabka cidda iska leh marka arrimahaasaa nooga bilowday waxaan rajeynaa macluumaadkaas markaan dhammaystirno inaan mataqaan ku dacweysano xuquuqda naga maqan inaan ku dacweysano midda kale nimankan maraakibtan yurub reer yurub ee badda ku jirta macluumaad fara badanay hayaan waan la xiriirnay ayaguna waxay leeyihiin dowladda soomaaliya si rasmiga wadadii rasmigeed haddaynu nagula soo xiriirto wax badan baanu haynaa macluumaadkaasna waa siinaynaa baaritaankaas dheeraa noo socda marka waxaan rajaynaynaa maalinba maalin waxbaa soo bixi doona qolyahaasu ceebtooda banaanka imaan doonta waana lala xisaabtami doonaa kolba saan horuu sheegay tabartayna iyo tilaabtayna intayna gaarsiisa ayaan ku soconaa waa gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay admiraale ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga aad baad idiila mahad celinaya inaad dhibaatadana weydiisaan waxa ka qabno dulkanaad u sheegto idinkuna waa ku mahad intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofonka oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay muranka dhinaca badda ee ka dhex oogan soomaaliya kenya iyo arrimaha la xiriira biyaha soomaaliya waxaana barnaamijka marti noogu ahaa taliyihii hore ee ciidanka badda soomaaliya ahna guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badaha soomaaliyeed admiraal faarax cumar axmed faarax qare intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofonka halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatan waa barnaamijkii kale xiisaha badnaa ee caweyska washington waxaa inoo haysaa saare ciidla nuur
Halbowlaha wadnaha iyo ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna cawayska washington oo aan caawa idinku hayo qodobo aada u xiiso badan يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا aynu ku bilownaya silsiladii maansooyinkeena macalin ciise waxay toddobaadkii hore inoo taagnayd maansadii magaceedu ahaa yarta miyaa la meherxaday ee ay inoo soo gudbisay muna wadani oo ah gabadh hal abuura oo ku nool u k hase ahaatee waxaad moodaa maansahayahanadii toddobaadkani la soo xidhiidhay inay gartii muna qaaday dhinac qura uun ka joogsadeen oo ay yidhaahdeen waxay qaaday gar eexo hase ahaatee waxay hilmaameen inay sidoo kalena tidhi meherkaasi looma dhammayn si kastaoo ay tahayba haddii aynu isku dayno inaynu dhammaantood u jawaabno waxay noqonaysaa in barnaamijka cawayska washington uu habeenkaa caawa intuu shir jaraayad qabto arrimahaasi ku faahfaahiyo balse waa ramadaan ee aynu dhexdhexaadka iska taagne waxaan markan soo dhoweynayaa cabdikariin oo isagu inoo haya maanse magaceedu yahay masalo cabdikariin ku soo dhowow barnaamijka cawayska washington magacaagoo dhammaystiran iyo waddanka aad joogtana noogu bilow waad mahadsantahay saare cidla nuur waa magacayga oo saddexaan cabdikariin saciid umal waxaan joogaa darmstad germany dalka jarmalkaad nagala soo hadlaysaa cabdikariinow bal hadda maansadaada magaceeda iyo halka aad maaragtay doonaysa inaad ka ka abaartid waad mahadsantahay saara maansadayda waxaa la yidhahdaa magaceeda masalo waxa ay u badan tahay su-aalo yaryar oo kooban waxaan rabaa inaan la wadaago asxaabtii iga horreysay ee qeybta ka ahaa silsiladii ina macalin ciise alaaburo badan oo iga horreeyeen ay ka mid ahaayeen marka mm, rag badan ayaa ina macalin ciise siyaabo kala duwan habla qaar baa yidhi odaygii baan is aragnay alaaburo kale waxay sheegeen inay gabadhiis arkeen marka waxaan isyar dul taagayaa ina macalin ciise laftigeeda oo ninba wax ku sheegay ninba meel kusoo arkay inta badanna maansadaydu waxa ay u badan tahay su-aalo waxa aan ku raad joogaa horta qofka ay tahay ina macalin ciise waan gartay marka waxaa la wixii su-aal madaxaaga ku taagnaabaad maansa ka soo samaysa aada iyo aada bal hadda annagan aanu kula maqalle soo daa cabdikariinow maansadayda waxaa la yidhaahdaa mas'alo waxayna ku bilaabantaa sida tan giddi maansayahanada mudaniya marwabalow marka hore salaan guud marka xigana heedhaha waa anigii maqnaayee magaalada ka dhoofee miyigeennii hooyiyo minankeenii gaadhee sheexii madheedlo inta uu gugii miray miiraale ku onkoday mahiigaana uu helay maansheeye roobka jirta oo magoosho ubax iyo manbixiso dadku wada mushaaxo xoolaha ku maalo mashaqiya dhib ooloo mahad eebbe lagu jiro anigoo maraagii harkiisii macaanaa maandeeq hashaydii maraqii ka furaya murtidii khaliif iyo maansadii u curiyii yarta ina macalin ciise magaceedu yihi mar is idhi ma gabadh baa marna idhi maxaas baa marna idhi khaliif baa maqalaba maqalaba a bixiyo duntu loogu marayo mutu loogu hooya isna ina macalin ciisada nimanbaha mareegaha marinada bulshada iyo madalaha caweysyada matalaad ku sheego muno loogu yeedhiyo maryan ruux maryan weeye ruux yidhi midna waa mulaaxiyo yartu muxubo weeyo maalkii adduunyo maadhiina lagu waa miimkii kusoo tegey goohena markiisuu murankabaha murankubaha joogay iyadoo markhaati leh may gelin aroosoo meherkoodu muu dhicin maansadii kusoo yidhi mar kalena munaa tidhi ina macalin ciisada oo masaafo dheer baa moodhar loogu qaado gudcur iyo madowbaa midig midig laysu dhiibo yarta miyaa lama herhaday anna waa markayge aan miida dhuro oo dhayda aan magaabsho ducda aan u dhaadhaco mas'aladu waxay tahay horta ina macalin ciisadu mid aan la dhalino mas-uulaga ahayn ba horta ina macalin ciisadu mahuraan walaalkeed ma joogaa ma maqan yahay mise waaba meytida mar hoba mar horeba la duugo mo lagu miisay ciido mawlahaaba oofsaday ina macalin ciisada ruux lagu masala iyo muuqeeda midabkeeda iyo dharar maqalkeeda yeedhmada maankaygu diidiyo macnaheeda garan waa adna maxamed caliyow shaaxaygi midiga mataankay ahaayow ina macallin ciisada bal malee warkeedaoo mawjadaha badweyntiyo maraakiibta soo saar waa gartay marka qofka aad fariinta u dirtayna waa ayee tiri maxamed cali oo adiguna bal maaragtay siday kula tahay kasoo jawaab waa nin aanu saaxiib nahay oo dee isaga laftigiisa aan leeyahay bal ina macallin ciisada ninba meel kusoo tilmaamay haye
adna bal markaaga bal wax bal meel noogu sheeg marka ma nin maansayahana waa nin aan haa ragga maansiyahanada sugaanta ku dhex jira marka waa waxaanu maqli jirnay garta in san weynaan loo geysan jiray xaajadu marka kaa murugto waad ninkaad u geyso aada iyo aada
bal waynu ka warsugaynaa aad baad u mahadsantay cabdikariim aad baad u mahadsantahay adiga saada adiga barnaamijka iyo asxaabta igu horeysaba aad baan idiin salaamaya رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما waa hagaag weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena caweyska washington wiil iyo gabadh ku nool dalkan maraykanka ayaa muddo dheer xidhiidh haasaawo lahaa waxay sannado badan soo wada qaateen iyagoo sugaya inay mustaqbalka qoys noqdaan intii ay dugsiga dhiganayeen waxay noloshooda oo dhan ay u qaabeeyeen sidii ay reer u noqon lahaayeen hase ahaatee nasiib darro waxay noqotay markii ay soo gaadheen himiladoodii ay isguursadeen aroos ballaadhanna loo dhigay kadib ayay gabadhii shil gashay jug muuqataa ma soo gaadhin balse waxay arrini ka taagan tahay gabadhii waxay weli isku haysataa inay tahay gashaanti oo aan la guursan faahfaahinta sheekada waxaa inoo haya xuseen barre aadan oo haatanba istuudiyaha ila jooga waa tahay saara aad baad u mahadsantay marka hore qisadan waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo dalkan maraykanka u dhashay oo maaragtay aroos ahaa dabeetna waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida iyagoo ku tala jira inay ka guuraan guriga ay deganaayeen markay muddo sanada isqabeen ayaa gabadhii baa shil gashay dabadeeto ninkii baa lala soo hadlay waxaa loo sheegay in xaaskiisii shil gashay kadib dhakhtarkuu tegey xaaladeedu arkay wax badan may qabin markaa maalinta xoogaha juugaa madaxa kasoo gaadhay laakiin dhibta waxaa ka dhacday markii dhakhtarkii kasoo baxday ayaa xusuustiiba ka guurtay ayaa wuxuu dareemay in xusuustii ka guurtay marka xusuustao dhan ma aha waxyaabaha dhow ayaanay xasuusanayn laakiin wixii caruurnimadeedii iyo caruurnimadeedii iyo dadkii oo dhan way xasuusantahay laakiin waxa hadda dhow ama shalay ama doraad ama sanadkii hore dhacay ma xasuusan karto marka qaybta xusuusta ee maskaxda qaybta dhow intiisa kun baa laga tira ayaa masaxmaysaba maya u ismasaxdaa haye dabadeeto waxay ilowday inay aroos dhigteen oo isguursadeenba inankan oo isguursadeen waxay u haystaa weli inay sheekaystaan muddo mudday sheekaysanayeen mogta inta inay isguursan ilaa yarantoodiina way isiqaaneen waan garta marka intii hore way xasuusataa laakiin arooska wixii ka dambeeyey waa u gooyeen uma bilownaba haye dabadeeto wuxuu u sheegay ninkeedii inay is arooseen oo ay aroos ahaayeen si walba wuu wuu xasuusin kari waaye dacjaladii iyo sawradii iyo wax miyaan la daawateen ma jirto way ilowday
hal waxba ugama tarin hawdha haye marka waxa uu go-aan ku gaadhay inuu aroos dambe u dhigo dib ugu dhigo haye arooska waxaa loo balansan yahay bisha augost ee soo socota bisha sideedaad ha kowdeeda in dib loo dhigo haye laakiin waxaa dhibi ka taagan tahay wax alla wixii dad la casuumay ha qof garan mayso iyo wax alla wixii dad la marti qaaday haye in dib loo marti qaado iyo sidii looga dhaadhicin lahaa reerkani waa kuwa isguursaday dib baan isku guursanayna kaalay taasi dhibba ma laha waxaa igaga daran inayba garan weydaba marti sharaftan meesha u joogtay qofna wejigiisa ka garan weydiye magaciisa ta taana waxaa kasii daran Mhm.
hadday arooska laftiisa ilowdo ka waran ka dambena ilowdo aa waaba hawlba aad baad umahadsantay xuseen waa tahay Ad- adigaa badan saara رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا markana waa qaybtii saddexaad ee waraysigii fanaanada caanka sahre axmed maxamuud saare halgan ee sahra toddobaadkii hore waxay inoo joogtay iyadoo ay ku dhoofiyeen sanadkii kii abwaanada waaweyn ee kale ah hadraawi cabdiqays iyo allaha u naxariistee gaariye oo aad tagtay dalka faransiiska balse intaynaan noloshaadii cusbayd ee faransiiska u gudbin aynu ku bilowno hees erayadeeda ay ka mid yihiin halkaasaad mare ha odhan waxaasaad mudan ha odhan waa hagaag sahra intaas haddaynu heestaa kaga nimaadno bal inoogu bilow haddaba noloshii cusbayd ee dalka faransiiska aad ka bilowday sidii aad ku baratay afka waddankaasi oo dadku sheegaan inuu yahay af ka mida afafka ugu adag ee dunida lagaga hadlo ee iyo dabcan haddii ay jirto cid ku soo dhoweyso kugu gacan qabatay sidii aad nolosha u bilaabi lahayd waxaa jiray eh, dad halkaa degan oo- oo eh, dee muddo hore inan shukri xuseen jaqor laydhaa iyo nin mustafe maxamed nuur amaan laydhaa ayaa si fiican horta dadkiina soo dhaweeya oo dadkaan ugu tagnay magaalada eh, lyon laydhaa dalka faransiiska dadkaasaa janisna siiyey inayna caawiyaan inayna dee guryahooda ma- eh, naga siiyaan meelan seexanoon aada awalka waanu haynaa halkaasaan ka bilaabay marka markaan sharcigii helay dee waxaan waxaan isku taageerayay inaan horta bal dadkan aan la noolahay aan fahmo haye marka iskuullaan galay een, iskuuladii baan dabadeedna afka dee intii aan ku bara waa af aada u adag oo xataa ku hadalkiisa iyo dadka u dhashay baa intaa dictionary isaba sida waa waa af isbedbedel badan laakiin waxaan ka bartay intii dee aan ku ciilbaxayay afka waa inaad markaad barato au noqdo afaad ku ciilbixi karto wax aad ku dareenkaaga iibsan karto, tabin- dareenkaaga ama aad ku wax sharxi muujiso, karto.
aad wax ku tabin karto haddaad dhakhtar u baahato aad muraadkaaga ku sheegan kartid Haa.
iyo sidaad u xanuunsanayso waa runay iyo saa dhowbadkaagaba u caawiso dhowbadkaaga ku dhashay oo kuu turjumaayo mid subxaana lama waan gartay marka ciyaalkaagu xaggaasay ku dhasheen ood carruurtii u horreysay ku dhasheen Ah, mayi inaan curad inan baan lahaa axmed iminka waa ciidanka faransiiska waxayaan badmareen weyaan si waa mareeno afar naarkaasaan ku dhalay waan gartay markaa hooyaad noqotay nolol cusub bal iiga waran sawiriga si sidii markaa aad ula hardamaysay ma- nolosha maalinta horta hooyaad noqonaysaayo waxa weyaan jil baa ku saaran oo mas-uuliyad oo waxa weeyaan adigoo lagugu qalay halkan iyadoo lagu qalay oo ay ay maxay ahay leeyaan dhowr bilood joogtaa lagu odhanayaa waa umun laakiin adiga shan cishe kabacdooda nu yaraa laabta kusoo qaadanaysaa Een, nolol bilaa naxariisa imikaaba nasasho iigu horeysa inta labadaas sana ee somalilan soo guuray yaa nasasho iigu horeysa sida kale dee waa inaad wadankaad joogta aad ka shaqayso anuga shaqayntooda dadka waa inaad dhex gasho si aad dee maxay haydayaan aan lagu odhan dee waxaad ku nooshahay waxaa cayda la idhaahdo ama dee maxay haydayaan anaga eermi iyo waxaas la idhaha marka waan waan waan shaqo active oo had iyo jeer shaqeeya Eh, waxyaabo badan bay ay dee challenge bay ahayd waxay ahayd waxaan waa inaan kasoo gaaraay ahayd waan gartay een, sahraay waxaan arkay een, dee adoo haddana ku heesayaba afkii faransiiska oo kooxo kale oo dhaqanka iyo hidaha aan u malaynaya inay meelo kala duwan ka yimaadeen afka faransiiska a ku wada heesaysaan Eh, dee qof wadankii isagoo ku cusub dadku inta yare muraadka u leeyihiin baa ku adkaata marka sidee kuugu suurto gashay ilaa heeraad fankii iyo kaga qayb qaadan kartid waxyaabay dhaqdhaqaaqii wadanka ka socday Ee, sare faransiiska waxaan waxaan ku idhahdaa maadaama aan afkii faransiiska ee ku hadlayo ee sariga fankayga waan idinku macnaynaya laakiin af faransi idinkuna heesiiyo marka heestaan u macneeya waxay hadday jacayb tahay hadday wadani tahay hadday macay tahay waan u macneeyaa waxaanan baraa inay ila heesaan oo ay maxay ahayde ila xafidaan heesaha oo oo laba erayo kale oo maxay ahayde Eh, waxaan beri jiray berigii hore dadka gama sanoho baan rag iyo dumarka oran jiray isu dhaca mase dee waa la waad garanaysaa ficil haddaad dhex dhigto waa la isu dhici jiray tiyaatarka dhan in lay daawanayo Eh, maxay ahaydeen berigii dambena waxaan baray helelo iyo helelo ah, hee ha masay wada hee ha masayga dabaqaas marka dadkii waxa weyaan waad wixii waad la wadaagaysaa marka dadka meelaan tago oo aanan ku noqonina ma jirto meel wal oon tagaba waxaan lagu idhaha daari hana kusoo noqoto waanan ku noqdaa waa hagaag sahre halgan guud ahaan barnaamijkeena caweyska washington caawa waxaan kusoo gabagabeynayaa heesta ubax amaba caaqil qofba siduu u yaqaano adigay dhegaystayaashaba waxaan idin leeyahay waa inoo toddobaadka dambe inta ka horeysana sidaa iyo caweysin wanaagsan ramadaan kariim
heestaasi eh, inoo qaadisay fanaanada sahra halgan waxaa u dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee nala socodsiinaysay waryaheena sahre ciidla nuur halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa dhinaca soomaaliya haddaynu ku bilowno cabdikariim xuseen guuleed oo ay si weyn isugu dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta baarlamaanka galmudug ay u doorteen xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug oo lagu dhisay magaalada cadaado doorasho adag oo saddex wareeg la isla gaadhay ayaa waxaa ka qayb galay lix murashax oo u tartamayay codadka sagaal iyo siddeetan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug wareeggii saddexaad ee u dambeeyey ayaa waxaa isugu soo baxay cabdikariim xuseen guuleed iyo axmed fiqi oo ho- ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya halkaasna cabdikariim xuseen guuleed ayaa ku guulaystay codo dhan sagaal iyo afartan halka fiqina uu ka helay afartan cod dhinaca wararka caalamkana madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan kormeeridda arrimaha hubka nukliyeerka qaybna ka ah wadaxaajoodka sabtida maanta sabtidii maanta ayd lagula jiray iiraan ayaa sheegay in sanadkan dhammaadkiisa la soo gudbin doono warbixin ka hadlaysa in dalka iiraan uu doonayo inuu horumariyo hubkiisa nukliyeerkiiya in kale madaxa hay-adda i a e a yukiya amano oo ku sugan magaalada vienna dalka switzerland waa dalka austrian idhaahdee ayaa sheegay inuu la kulmay madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxani toddobaadkan isagoo hadalkii hadalkaasina sii raaciyey in iskaashiga dalka iiraan dartii ay suuragal tahay in sanadkan dhammaadkiisa la soo gudbiyo warbixin ka hadlaysa islamarkaasna caddaynaysa arrimaha dhinaca hubka nukleerka ee dalka iiraan dhinaca kalena madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in xiriirka mooska iyo maraykanku uu sii ahaan doono arrinta ugu muhiimsan ee dunida ka dhigaysa mid xasiloon oo ammaan ah fariin hambalyaha oo u diray madaxweynaha maraykanka barack obama sabtidii maanta ahayd fariintaasi oo ku saabsanayd maalinta xornimada maraykanka ayaa mr putin sheegay in marka laga yimaado kala duwanaanshaha ay haddana labada dal la iman karayaan xal ku aadan dhibaatooyinka caalamka ugu adadag islamarkaasna ay u babaacdhigi karaan loolanada caalamka yaala waa haddii ay galaan wadaxaajood ku salaysan sinaan iyo isqadarin maslaxadda labada dhinaca mr putin ayaa sidoo kale ballan qaaday iskaashi ay labada maamul ka yeeshaan waa maamulka obama iyo maamulkiisuye la dagaalanka khatarta argagixisada ee ururka isis haatanna mid ka mid ah waa heesihii amaba qasaa'idkii bisha ramadaan idinku talagalnay ee kusoo dhowaada qasiidadaasi bisha ramadaan ayaa dhegeysta lagu dambeysay barnaamijkayga caawa inta haddii la dhada lixdii barhka berri aroorteenu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi iyo cabdika- waa cabdilcasiis xuseen cusmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.